magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayeen in ka badan sagaashan iyo laba arday oo baratay maadooyinka ingiriiska kombyuutarka caafimaadka iyo fagaara ka hadalka islamarkaana ka aflaxay iskuulka hormuud munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin macalimiin dhalinyaro iyo arday kuwaas oo farxadda la wadaagayay ardayda dhammaysatay maadooyinka cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle oo ka mid ah maamulka iskuulka hormuud ayaa ka warbixiya tirada ardayda qalinjibinaysa iyo heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda ka aflaxaysa gudaha macalinka hormuud kani inaad markaa xaaladaha ay kusoo waxbarteen iyo maadooyinka ay ka aflaxayaan waxyarar aan ka sheego hadduu rabbi qadaro caadiin ardada subaxaatani aflaxayso waa arday cadadooda gaarayso sagaashan iyo laba arday ee isugu jiro barashada xirfadaha kale ah sida xirfadda fagaara ka hadalka ama afka qalaad public of speakingka lagu yiraa xirfadda caafimaadka haddii ay isugu jiraan qaybaha gargaarka degdega ama first aidka iyo caafimaadka guud ee general healthiga iyadoo durationkooda ama muddada ay kusoo waxbarteen waqtiyo kala duwan ay ahayd waxaa kaloo qayb ka ah ardada subaxatani aflaxayso qaybaha markaasi luuqadaha ingilishka iyo barashada xirfadda combyuutarka oo sidaan wada ogsoonnahay caalamka marka loo eego door muhiim ah ee kaga jirto waqti xaadirkaana joogo waa shantaas faculty guud ahaan ardayda aflaxayso subaxatani cadadda tiradooda guudna waa sagaashan iyo laba arday iyagoo xaalado kala duwan kusoo waxbartay ambalyo ayaan leenahay gabbaha hormuud ahaan maamul iyo macallimiin qaybaha kala duwan ee markaasi xarumaha hormuud magaalada beledweyne uu ku leeyahay intaa kadib ardayda tani aflaxayso subaxaani waxaa filayaa in badan daraasaadkaad soo barateen oo aad ka qalin bedelanaysaan macallimiinta qaybo kala duwan markaa ku saabsan daraasaadkaas iyaga ah hordhaceedii ayay idin siiyeen tusaalaha ugu muhiimsan waxay tahay taa waxay la mid tahay adigoo qol mugdi lagu istaaji qolka lagu furi qolka mugdigana lagu istaaji waa kuma qofka la rabo macnaha qolkaas inuu iftiinsado nol ka sid waa adig marka sambalkaasaa ugu filan daraasaadkii iyo tacliintii halkaasi maysan ku dhammaanin dadaalkiina inaad sii wadaan in badan juhdi la bixiyo xirfadahaad barateenne meesha aadan kaga tegin macadka hormuud dufcaddan waa dufcaddii lix iyo tobanaad laga soo bilaabo dufcaddii koowaad ilaa dufcadda subaxatani aan u taagannahay laba kun sagaal boqol siddeetan iyo shan arday ayaa ka aflaxday qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey iskuulka hormuud iyaga oo sidoo kale ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashada halkaa kasii wadaan anigu ku hadlaya afka maamulka iyo macallimiinta macadka tababarka caafimaadka gobolka ee alyaasir waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardada maanta ka adlaxaysa macadka hormuud wakti badanna ku bixiyey si ay maanta oo kale usoo gaari lahaayeen waalidiinta oo lafdhuwar u ah ardadaas inay maanta qalijibiyaan dhammaan qof kasta oo heer gaaray mansab macallin iyo mansab maamul iyo mid hadda qalijibinayaba laftabar buu ahayn oo mahad celinayaa waalid wuxuu taagan yahay qoos aanan wax lagu miseeya ama wax aan loola dhigan misi jirin waalidiinta markasta sharaf ayay leeyihiin waana in loo mahad celiyaa oo weliba xafladaha qudbooyinka laga siiya sida maanta macadka hormuud uu sameeyey oo kudayasho mudan inbaa waalidiinta jaa-iso la siiyo sababtuu ah waalidiintu waxay labdhabar u aayeen oo udubdhaxaad u aayeen maanta in heer la gaaro nooc kasta ahaato sidaan ognahay maanta waxaan u wada imaanay oo aan markhaati ka nahay xafladda ee ardayda nuucyo kala duwan ay ka qalinjibinayaan sidoo kale waxaan markhaati ka nahay in maamulka iyo macallimiinta hormuud ay u taagan yihiin bulshada inay horumariyaan si guud marka marka la yidhahdo waxbarasho waxaan ognahay in adduunka ay kala qaybisay waddamadana ay kala qaybisay waddamo horumaraa maqlaysaa iyo waddamo soo koraayo waa aqoonta waddamada horumaray hadday caafimaad ku horumareen aqoonay ku horumareen hadda waxaa maqlaysaa qofaa magaalada laga qaadaya xanuunsan dalka waxaa looga qaban waayo maqlaysa taa macineed waxa waaye aqoontii lagu daaweyn lahaa ma jirto qaar ka mid ah ardayda ka qalin jibisay iskuulka hormuud oo u warramay raadiyo bayrula ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen magacayga waa sharmaarki cabdiqaadir waxaana ka qalin jibiyey maadada ingiliishka ah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ka qayb qaato aana ka mid noqdo ardayda maanta lagu guddoonsiinayo shahaadada macadka hormuud ischool ee ku saabsan ingiliishka halkan waxaa ugu mahad celinayaa ilaahay subxaana watacaala marka ugu horeyso marka xigta macallimiinteyda iyo maamulka iyo ardayda iskuulka dhammaan waa u mahad celinaya waalidiinteedana waan mahad celinaya kuwa ayay ka yihiin ayaga in aad iyo aad umaasan tahay aadna waa u dhowahay maasha allah magacayga waa imaan dhaqan xasan waxaan ka qalin jibiya oo maanta ka qalin bedelanayaa iskuulka hormuud aad iyo aad u faraxsanahay maanta xamaasadeyda ma cabiri karo maadaama sanad ama sanad iyo xoogaa waxyaabo iyo maado aan soo wada maadaama maanta soo qatimayo aad iyo aad u faraxsanaha waxaa kaloo aad ugu mahad celinaya idaacadda beerlulo oo mar kastoo barnaamij iskuulka ka qabanaya nala joogto